بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد وعن كتير مركا تصاليال وشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتلمامي كجوابي المثال الثاني عشر تصالها النبي طبناب قوله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي وحو كسورني عن الله تبارك وتعالى إلهي وكسورني حديث كان علماء محاوية قانان حديث وقدسي حديث إلهي qaala wuxuu yidhi xadiis qudsiga markaa ilaahay baa wuxuu yidhi man qofka taqaraba minii iigu soo dhowaada qofka ii soo dhowaada shibra taako taqarabtu minhu waxaan u dhowaadaa diraacan diraac baan u dhowaadaa yacni dhudhun waman taqaraba minii qofka ii soo dhowaada diraacan dhudhunna taqarabtu minhu waxaan u dhowaadaa baacan baac waa gacantii oo la kala fidiyey la kala saaray yani baac waa gacantii oo la kala saaray waman ataani ka ii yimaada yamshi isagoo soconaya ka ii yimaada isagoo oo yamshi soconaya aataytuhu waxaan u tagaa waa ilaahay baa odhanaya harwalatan anoo ordaya goclaynaya harwaladu orodee dheeraynna maaha waa gucliin wey xadiiska yacni markaa qolooyinkii kale ee ahlu sunnaha madhabka salafka aan ahayn ahlu tacdiilka waxay leeyihin xadiiskani idinku macshara ahla sunna waa ta'wiilisaan waayo dee xadiiskii waman ataaniya mshi ataytu harwalatan waa maxaa ku fasiraysaa jawaabtu waxay tahay وهذا الحديث حديث صحيح هو حديث صحيح حديث كني حديث كني هو حديث صحيح وحسور يبو يلي إمام مسلم بقصه صارت في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وروى النحو حديث كله وحسور صار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا وكذلك سلاس وكلا واحد سوري روى الإمام البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب التوحيد بصصارة الباب الخامس عشر باب شنية بنات وهذا الحديث هذا حديث كان كغيره كو كلو لمديه من النصوص النصوص تأدالة الماميسة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى إلهي تبارك وتعالى إنه كسفيسيه الأفعال الاختيارية إنه إلهي تبارك وتعالى كسفيسيه وإلهي سفوين كأفعاشة اختيارية أما دي صفات كفعل كأه إنه إلهي كسفيسيه أيضا نقر ميسنا قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه إلهي فعال ومد سمين بدن لما يريد وحو دونيو إلهي تبارك وتعالى وسميه فعال لما يريد كما ثبت ذلك سيدة كسرنات في الكتاب والسنة مركا إلهي صفات كفعلك وكسر بيسيني تبارك وتعالى مثل قوله تعالى وإذا سألك هديك ويديان عبادي أضومه عني إلهي تبارك وتعالى حقيسا فإني أنيق قريب وندوها marka ilaahay wuxuu haday ka weydiiyaan fa inni qariib marka qofka baryaya ee daaciga ah ilaahay uu dhow yahay ujiibu wan ajiibaya dacwata daacida dacan marka fa inni qariib halka sifadu qurbiga ilaahay inuu dhow yahay de qofka waliba daaciga ee barya inuu dhow yahay halka la tilmaamay wa qawluhu ta'ala وجاء واي من ربك إلهي وإمنيا هل كان الصفات سنة وفعله إلهي تبارك وتعالى وإمنيا ملائكتنا وإمنيسا iyaga oo safsaf ku jira waa qiyaamaha inay imanayaan adilo fara badanna oo kusoo aroortay wa qowluhu tacaala hal yanduruuna miyay sugayaan istifhaamtaasna waa bimacnaa nafyi baa loola jeedaa oo ay bimacnaa maa yanduruuna ma sugayaan ilaa mooyaane an taatiyahum inay u timaado almalaa'ikatu inay malaa'igtu u timaado aw ya'ti ama uu yimaado rabbuka rabbiga uu yimaado aw ya'tiya rabbuka sifatu lityaan ilaahay inuu imanayo waana sifa ficliya waa min asifaat alficliya almutacalliqa bimashiicatihi jala wacala mashiicada alleh ayuu la xidhiidhay halkaana sifatu lityaan lilahi tacaala aw ya'tiya ama uu yimaado bacdu aayaati rabbika aayaadka rabbiga qaar ka mida yimaadaan aayaadka rabbigaa qaar ka mida taana waxaa fasiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fasiray xadiiskii bacdu aayaati rabbika tuluucu shamsi min maqhribiha cadceeddu inay ka soo baxdo bartii ay ka dhacday inay ka soo baxdo oo dee halkii maqhribka ay ka dhacday inay ka soo baxdo waa calaamadaha saacadda ee waaweyn ashraatu saaca ee waaweyn bay kamid tahay marka inuu yimaado ilaahay ama inuu yimaado malaa'igtu inay timaado ama aayaadka rabbiga qaar ka mid inay yimaadaan halkaana sifatlityaan ayaa shaahidka loo keenay wa qowluhu tacaala arraxmaan ilaaha raxmaankaah cala alcarshi carshiga ayuu ilaaha raxmaankaah istawaa ka sarreeyaa halkaana istawaa alculuw inuu ilaahay ka sarreeyo carshiga culuwi khaasa isaguna waa sifa ficliya istiwaagu waa sifaadka ficilka ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sameeyo iyaduna waa sifat lficil marka de waxay daliilu yihiin qiyaamu alafcaali alikhtiyaariyati billaahi tacaala afcaasha ikhtiyaariga ah ilaahay tabaaraka wa tacala ilahay waa soo degaa sida xadiiska uu soo socdo ilaahay istawaa cala alcarshi alityaan qurbiga sifat lqurba sifa ficliya waxaasoo dhani waa sifaat ficliya mutacaliqa mashiicada la xidhiidha madhabka salafka madhabu ahlu sunna wa qowluhu sala allahu calayh wasalam iyo qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yansilu waa soo degayaa rabbunaa rabbigeen baa soo degay ilaahay baa soo degay ila samaai dunya samada dhow buu soo degaya xiina marka yabqaa uu hadho ulu leyli aakhir habeenka saddexda meelood qaybta ugu dambaysa saacadaha ugu dambeeya markay hadhaan ilaahay baa soo degay waana sifa ficliya xaqiiqiya xaqiiqa ahaan buu soo degaa jalla wacalaa oo de maaha amar ama malag ama naxariis baa soo degaysaa waa taawiil taxriif hadalka dayalaleexinay kaas marka ilaahay waa soo degaa wuxuu odhanaya wax weydiisanaya marka inuu xaqiiq ahaan u soo dego aynuna ku rumaysannahay madhabka salafka ama dee naska dee daahirkiisaanu marayna sidii qawaacidda aynu ku soo marnay inaku nusuusta kitaabka iyo sunnaha daahirkeedaynu qaadanay marka ilaahay waa soo degaa jalla wacala wa qowluhu sala allahu calayh wasalam iyo qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa tasadaqa ma bixiyo axadun qof ma bixiyo bisadaqatin ma bixiyo oo min ayibin wax xalaala walaa yaqbalu llahu ilaahay ma aqbalo ila ayiba wax ayibka fiican ilaa ahadaha waa qabtaa ahadahaa waa ficil ahadaha raxmaanu ilaa raxmaanku wuxuu ku qabtaa biyamiinihi gacantiisa sifat lficil lilahi tacaala alahdu akhdiguna inuu sifa ficila yahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu samaynayo gacanta ku qabanayo ahadahaa sifat lakhdi lilahi tacaala marka dee inaku ficil ilaahay sifatulficil inuu ku sifaysan yahay inaku waa sugaynaa akhdiga nusuulka istiwaaga qurbiga waxaasoo sifo ah calaa marka la mariyo madhabu salaf annaku waa isbaatinayna waayahay marka dee qawaacidda horta guud buu kuu dhisaya yacni qaacidatu salaf buu ku siinay sheekhu naxnu madhabu salaf nusuustaa ficilka inuu ilaahay afcaal ku sifaysan yahay ikhtiyaariya oo afcaal qaa'imatun bidaatihi jalla wacala annagu waa ictiqaadsannahay taana in badan waxa taqriiriya ku celceliya sheekhulislaam ibnu taymiya ilahi raalliha ka aada kitaabka majmuuc alfataawaha dar tacaarud alcaqli wanaqliga aad buu ugu taqriiriya asalkan waa ku taqriiriya waayo marka waa fahanteen qaacidadu marka qaacidatu salaf madhabu salaf waa kaa inay isbaatiyaan waayahay ilaa hayri dalika min alaayaati iyo wal axaadiisi aayaadka iyo axaadiista abdaalla tilmaamaya ma caddaynaya calaa qiyaam alafcaal alikhtiyaariya afcaasha ikhtiyaarigii inay ku qunto qaa'im ku tahay bihi tacaala daatada ilaahi jala wacala ilaahay waa ku sifaysan yahay sifaat lafcaal ficil waa ku sifaysan yahay haddaba fa qowluhu haddaba ishkaalkiibuu sheekhu u laabtay ha ishkaalkiiyo jawaabtiisii ayuu sheekhu u laabtay haddaba fa qowluhu fii haada alxadiisi a taqarabtu minhu markuu xadiisku yidhi waman taqaraba minii diraacan hee ilaahay baa odhanaya taqarabtu minhu waxaan u dhowaanaya diraacan markaa xadiiska lafdiga taqarabtu minhu waan u dhowaanaya wa aataytuhu waan u tegaya bal hadda lafdiga harwalatan baan ugu tegaya kuwaasina waxay yihiin hee min haadal baabi baabkan weeyaanoo waa baabul afcaali alikhtiyaariyati billaahi tacaala madhabkii salafka marayoo baabul afcaali weeyaan ilaahay addoonka uu u soo dhowaadaa markaa dee wuxuu diidaya in la dhaa meedda cilmihii buu u soo dhowaadaa ilaa culammada ahlu sunnaha inkastoo xagga dambe ka jawaabaya qaar baa mee cilmiha lagu fasiro waayahay markaa wuxuu leeyahy sheekhu qaacidatu salaf taqarabtu minhu iyo ataytuhu harwalatan waa sifa caadi ataytuhu hee harwalatan sifatulharwala risaalad yaroo fiican buu ka alifay ibnu cuthaymiin sifatulharwalati lilaahi tacaala cid malaha marka hore cid bay isku qabsadeen kadibna sheekhu ilaa raallaa kaada risaalad buu soo saaray risaala fii ihbaati sifati lharwalati lilaahi tacaala ma garanaya cidda isku qabsadeene ilaa fulaan bin fulaan marka magacii wuu xadfay laakiin wax lagu daabacay iyadoo bilaa magaca marka shakhsi bay isku radiyey haa ilaah raallaa kaada marka sheekhu taqarabtu minhu iyo wa ataytu harwalatan waa min baabi alafcaali alikhtiyaariyati billaahi tacaalayo asalkaas manoona ku marinaya qaacidatu salaf taas waa tan qaala almu'alifu raximah llah wasalafu salafka saalixa ahlu sunnati waljamaaca haddaba madhabka salafku yujruuna waxay ijraa mariyaan waxay mariyaan haadihi nusuusa nusuustan weliba dee baabka sifaadka dee nusuusta sifaadka ka sheekaynaysa kuma safaadaan nusuusta sifaadkale ha ku safaada weliga haadihi nusuus calaa daahiriha daahirkeeday marayaan kuma safaadaan ila waa qaybo ila waa umuur qaybi weliba ictiqaadkii umuurta laga sheekayn waa qayb marka maadaama masaa'il qayba ay tahay daahirkeeda lagu badbaadaya haddii kale dee qofku taxriif waa la leexinay calaa daahiriha وحقيقة معناها حقيقة معنيها الله يقب بالله تعالى من الديننا من غير تكييف كيفيتنا أرام منه وصدا يصدا ولا تمثيل عدك لنك شبه منه تانا إن بضبك صورمي تشبيهنا وحاران تمثيلكنا وحاران قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول صفحة أفر بقول لحنا لله مجلد اللي ح... مجلد الشناط من مجموع الفتاوي وعيله ابن تيمية وأما دنوه نفسه إلهي إنه السهول وهذا وتقربه من بعد عباده فهذا هذا إنه أضامها قار كم السهول وهذا فهذا كا قربك يثبته وحسوغيا ما يثبت كسوغيا قيام الأفعال الاختيارية بنفسه كسوغيا بعد السوغيا كسلفك isagu sugaya sifaadka afcaasha ikhtiyaari ninka sugaya nusuulka iyo istiwaaga ilaahay iyo sifatu lakhdi iyo ityaanka iyo maji ka sugaya qurbiga iyo harwaladan u isbaatinaya waa salafigii فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه وهو السلفي سنه ومجيو إنه إيمانيه يوم القيامة كالسقية ونسوله إنه سودوي كالسقية de qurbigana muxuu u diiday qurbigana u sugayaa markaa qurbiga waxa sugaya ninka mas-uulka iyo sifaadkaa sugaya dee qurbigu iyo harwaladuna waynu iyaduna waa la mid ma farq boo kala dhaxaynaya may ilaahay haddii uu soo dego ilaa uu soo degaa dee wuuna soo dhowaadaa tabaaraka wa tacaala dee markaa laa farqa waa isku mid weeye nin waa ninkii salafiga ahaa waa sugayaa buu yidhi sifaadka soo degitaanka nusuulka istiwaa calaa carsh wahaadaa kaasina madhabu a'immati salafi waa madhabka a'immadii salafku ay mareen yaa allahu akbar imaamu axmed imaam maalik shaafici sufyaan halkaasay mareen وأئمة الإسلام المشهورين عنك وأهل الحديث علماء الحديث كأثار تتقانا علماء السلف كأ والنقل عنهم إلا قصوا نقره بذلك مثلنا الصفات كفعلك إن إثباتيا فعلك متواتر ومتواتر لم يكن بكرام حد كما يكون حد التواتر فيك قال المؤلف رحمه الله وابن تيمية وشيخي ابن عثيمين هذا فأي مانع وهذا فأي مانع محاديدية أو يمنع من القول إلا إلى هذا هكذا هكذا كعذبين والمحاديدين لا إله ذبا بأنه إله يقرب ووسول لواذا من عبده أدون في سؤال وسول لواذا كيف شاسو ذنوب وسول لواذا مع علوه إلهي وانا سرهيا أدون في سكبرين وسول لواذا وأي مانع ومحاديدية يمنع من اتيان إلهي الإيمان صفة الاتيان لله تعالى كتبت اعتقادك على السنة كتبت معتقدك عقيدة الدراسية صفة الاتيان لله تعالى سمينا دراسة وتملك استقطاب صفة الاتيان والمتي لله تعالى وأي مانع يمنع من اتيانه كيف يشاء بدون التكييف ولا تمثيل وهل هذا تعسميته إلا من كماله وكمال إلهي إليه أن يكون إنه هذا فعالا مد سمين طبعا لما يريد وحده على الوجه الذي به يليق taa wax diidaya ma jiraan marka waxa la oranayaa ilaahay wuxuu ku sifaysan sifaadka afcaasha ikhtiyaariga ayuu ku sifaysan si fiican buu taqriiriyaa taqriirka marka haysaata waaya inta marku taa ka sheegay wuxuu yiri bal hada la soco wadahaba halka ishkaalkii marka kii qolo kale ayuu marka waxaad moodaa sheekhu inuu tilmaamayo ahlu sunnaha salafiinta laftooda masaladan isu khilaafsan yihiin waayahay waayo dee hadalka si yaro fiican buu wadaa والذهب ويكتجين ها بعض الناس تلك قار كم يهدب كتجين بعض الناس حتى مو ورنده المؤولة كو واحد تأويلية مركب بعض الناس هذا يرى سك جود ودل مريا والذهب ويكتجين بوكيلي بعض الناس تلك قار كم يروح مريا إلى أن قوله تعالى حضرك الله في هذا الحديث القدسي أتيتها الولد حديثك هي تقربت ها يراد به حديثك الولد شيء سرعة دقدق قبول الله تعالى الله سيدك دقين أقبل يوح وإقبال الله سوى قابل يوح على عبد أدون كيسة إن الله سوى قابل يوح أدونك المتقرب إليه إله الدوانية المتوجه وتهية بقلبه قلب جيسة إله سوءات قلب جيسة حق على سوء سوق حينه وتواريح ابنه marka waxa loola jeedaa ee uu abaal marinaya ma loola jeeda ataytu harwalatan waan abaal marinaya si degdegan oo abaal marinaya ma loola jeeda ee sifatu ficil ma aha abaal marin baa loola jeeda si degdega loo abaal marinaya sur'at qabulillahi ta'ala si degdega loo aqbalaya markasa wala mujasata wahi abaal marinta ala lil aamil lahu qofka aamilka ah oo abaal marinta alla abaal mariya ayaa akmalu ka dhameystiran من عمل العامل قفك عاملك عمل كيسة وحا أكمل كذا ما يستران أبال مرنت الله أيا كفي عنه وهي إلهي قول هدي الله سمعي سمعي سشي وحا كبضن بابك سين إلهي ساسا حديثك اللولة إلهي أي إلهي وعلل مركا شيخ دوحه ولا لكن ولا ولا معاملة هذا الأهل السلوه ليه شرحنا وشعاب كقاضو الشيخ عرفه كدفتو اهل السنه قار كميدا تفسيرك ساريغا وشرح marka halkaana waaya wacalla wuxuu ku tacliili in kasto sheekhu deeq tixi doono qala saari doono labada qoloon doono qolaa saxa fartu ku fiiqay qolaa saxda laakiin hadana qoladana uu ishaarey qoladana waa digaarkay wacalla wuxuu ku tacliili ma dahabi ilay waxa uu ku tagay qaalkan qaalkan dambe waxay yiraahdeen دليلكود وا كان هذا الصعب بان الله تعالى الهي قال وحيري هي اي كسببينه اي كدكينه ومن اتاني كيه ماده يمشي سقصونه كو ومن اتاني يمشي بل واكو ده marka waa qareen كو ومن المعلوم وحلا يقالنا ان المتقرب الى الله عز وجل قفك الهي ودواده ee ab taalibu dalbaya lil wasuuli ilayhi inuu gaaro qofka dalbaya la yataqarrabu uma dhawaado wayadrubu wusula ila allah ta'ala ma dalbo wusul ila allah ta'ala ma dalbo bil mashi su'ud kali ilayhi uma gaaro waman atani yamshi ee ibadada iyo diintu su'ud kaliya ma aha bal iska daaye taaratan mara yakuunu cibaadada iyo dee waxa ilaahay lagu dhowaadaa bilmashi mashi way noqon kartaa sida kastayri lilmasaajidi oo kale socodka masaajida loo soconayo waa cibaado wa mashaacir alxaj waljihaadu fi sabiil wa naxwaha haddaba wa taaratan mar kalena waxay noqon kartaa cibaadadu iyo diintu iyo ilaahay waxa loogu dhowaadaa birukuuci wasujuudi adoo iskaba taagan oo hadda iskaba haddaad dhacdo uun dee ilaahay loogu dhawaatay marka wamana tani yabshuwa maxay tahay ilaa haddaad imika adoo iska fororo oo sujuudsan dee ilaahay waad u dhawaanaysaa bay idhahdeen waa ko marka waxay idhahdeen dee ilaahay waxa loogu dhowaan karaa birukuuci baa loogu dhowaadaa bisujuudina waa loogu dhowaadaa dawaaf iyo socod iyo mashina waa loogu dhowaan karaa dee intuba waa loogu dhowaan karaa marka wamana tani yabshiyadana waa maxay marka bay idhahdeen wamana tani bay ishkaalku keeneen waqadabata waxaa ka sugnaaday can nabiyi calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ana aqraba maa yakuunu alcabd waxa aqraba maa yakuun xaaladda uu ugu dhow yahay addoonku min rabbihi wahuwa saajid ilaahay xaaladda loogu dhow yahay waa sujuuda waa xadiis saxiixa waxaa soo saaray muslim xadiis abi hureyra bal qad yakuunu wuxuu noqon karaa adtaqarubu dhowaanshaha loo dhowaado ila allaahi tacala ilaahay waxa loogu dhowaadaa wa dalabulwusuuli ilayhi wuxuu noqon karaa walxaal walcabdu iyadoo addoonkuna mudajicun uu jiifaba calaa jirbihi dhinac isagoo ku jiifa ayuu ilahay xusi kale iska khalaafay kamaa qaala allahu tacaala alladiina waa kuwa yadkuruuna allaha ilaahay xuseeya qiyaaman iyagoo taagan wa qucuudan fadhiya wa calaa junuubihim soo kaa marka dee waman ataaniya mshiidan waa iska una laakiin dee ilaahay waxa loogu dhowaada bilqucuudi iyo biljuluusi iyo birukuuci iyo bisujuudi adoo iska fadhiyaba oo qadaadka u jiifa iyad ilahay u dhawaanaysaa in ka hor maadaa ordayaba وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين سليك تك قائما ذو تاغن فإن لم تستطع عدد أودي كري ويدا فقاعدا دي آه فإن لم تستطع عدد أودي كري ويدا ها فعلات من دي هاي مركا إلهي سيكستو لو دواني يا بيدان qaala weli qaa'ilkii baa wata ha wuxuu yidhi marka goorna mushkilkana ka jawaabay oo dee imika macnaha labaad ee xadiiska saareen xagga dib uu ka jawaabay imika ishkaalka sheekha ka jawaabay ha waaya qaala wuxuu yidhi marka qaa'ilkii baa wata ciladii iyo tacliilkii iyo sababtiina dee waa kan sheekhu sheegay qaala wuxuu yidhi uu wataaye fa idaa kaana kadalika haddaba hadday sidaa tahay niyo saara almuraadu bilxadiisi xadiiska waxaa lagu fasirayaa oo halka dee la doonaye bayaan waxaa la cadaynaya xadiisku wuxuu inoo cadaynayaa mujaasaat allahi tacala ilaahay inuu jazaa abaal mariyo alcabda addoonka calaa camalihi baa laga abaalmarinaya baa loola jeeda meeshu sifaba laga sheekayn maaye abaalmarin baa loo jeedaa waa kow wa anna man sadaqa qofka runka sheega filiqbaali calaa rabbihi qofka si dhaba ilaahay u qaabila wain kaana badian xataa hadduu aayar iska socdo oo qunya socde uu aayar iska dhaqdhaqaajinayo jazaahu llahu tacaala ilaahay waa ku abaalmarinayaa biakmala min camalihi wa afdala lagu abaalmarinaya haye saasa yidhaha marka xadiiska niyo hoos sidaasaa loola jeeda waa koo wa saara haadaa kaasina wuxuu noqday huwa daahiru lafdi lafdiga daahirkiisii buu noqday bilqariinati sharciya qariino sharciya loo hayaatee ila naku waxba indhaa kama ridnay qariino sharciya loo hayaa bay yidhahdeen waa sida hadalka dee u dhigeen almafhuumati ee laga fahmayo min siyaaqi waxay dhahay siyaqa waman ataani yamshiida ayaaba qariinoo laga fahmaya marka xadiiska waa la leexinaya marka xadiiska oo daliilkuna waman ataani qariinadan dee waa niga soo waa ku tacliiliyey marka qariinadaasa haddaba la hayaa bay dhahay waidaa kaana haadaa kaasi hadduu yahay daahiru lafdi lafdiga daahirkiisa baleeg bilqariinati sharciyati bay ku yidhahdeen waa kuu soo fasiradee isagoo ma odhan taqarubka iyo cibaadadu wuxuu noqon karaa waxaan mashiiba ahayn buu noqon karaa soo maha ilan taa way soo kuu soo tacliiliyey marka daahirka laftigu bilqariinati sharciyati lam yakun ma aha tafsiiruhu bihi in xadiiska laydha abaalmarin baa loola jeeda ma aha khuruujan bihi in laga baxayo can daahiri daahirkiisii lagama bixine horta warkaa qaado waa qodobka ugu doorka roon bimacnaa xadiiska lama leexin bay yidhahdeen qariinana waanu haynaa waa koow walaa ta'wiilan maaha ka ta'wiili ahli tacdiili falaa yakuunuu xujatan lahum calaa ahli sunna walilahi alxamd waayo qariina keeneenoo dee qariinadaa markaa marka qowlka labaad la eego iskamay odhan sidaa shaacirade qariinay keeneen buu leey sheekhu uu ka jawaabayana taana waay wamaa dahaba ilayhi wakaa ka jawaabay ilaahay dambigiisa ha dhaafo sheekha وما ذهب إليه وحو هدب كتغي qarinadoodii wuxuudina kuu sheegay qaafka wuxuu tacliiliyey inuu sheegay qarinada xataa ay qabsadeen uu sheegay qarinadu waa suuragal oo dhici kartaa dee inkastuu dee haddana iyaro radinayo laakiin qarinada wuxuu leeyahay waa dhici kartaa buu leeyahay qarinada almuhim qowlkan dee weji buu yeelan karaayo wuxuu kale sidii ashaaciradii lama fogeynayay laakiin weji buu yeelan karaa intaasuu sheekhu doonaya haddaba wamaa dahaba ilay wuxuu ku tegey haadal qaa'ilu hadalka tafsiirka xadiiska in la yidhaa xadiiska abaalmarin baa loola jeedaa lahu xaqun min annadari oo ka sheekutee fadhiistay haddaba xadiiska in sidaan loo fasiro wejiguu sharciga ayuu yeelan karaa yacni xaq min annadar buu yeelanaya laakiin hase ahaatee waar hadda layskuma jiro alqowlu lawalu in daahirka xadiiska daahirkii la qaataa oo la idhaa sifatul alwarati sifatulqurbi waa salafigii ayaa adharu yacnii muuqan badan saas haddee daahiroo muuqanaysa wa aslamu badbaado badan waa alyaqu ku habboon bimadhabi salafi saalix oo kaa intiiba ku celeeye horta madhabka salafka qowlka horaa waafaqaya qawaacidda salafka sidaasaana salaamo badan wasalaamatu laa yacdiluha shay adharu marka marka qowlka horeo sifatul arwalati lilaahi tacaala baynu odhanayna sheekhuna saasuu dirajaxay sharcan wuxuu leeyahay xadiiska daahirkiisaynu qaadanaynaa sifatul harwalati lilaahi tacaala yaa lagu fasirin xadiiska abaalmarin baa loola jeeda sida salafiinta qaar yidhahdeen yaa lagu fasirin waa fahamtay soo maa marka xadiiska daahirkiisun baa dee la qaadanaya sifatul harwalatina waa sifo xaqiiqiya waana ficil dee alxamdulillah waayahay marka laakiin alqowlu lawalu qowlka hore ayaa abhar wa aslam wa alyar bimadhab maasha allah uu ku tacliyay abhar ko aslam alyar bimadhab waa fahnay soo ma yacni de waa salaamadii xaggii daahirkii xaggii marka la eego dee qawaaciddii madhabkii aan mari jirnay taa ta hore daahirkii la qaadan waa fahnay waayahay marka daahirka xadiisku wuxuu leeyahay sheekhu صفة المشي لله تعالى وصفة الهرولة لله تعالى وآيات هذا هو يتابع على البيت وابي إشكال كيسنا وكان كاقيت وإلا إشكال بأن يقوم قنا إشكال كنا وأكل توابتيس أواكي لأن علو الشيء وحي كنت على اليندوي إلا علو ما قنا توابتي وآيات إشكال كان وإلا كتوابتي دي لا تقل قف قد أحد ذلك وحي الشيخ يتابع على البيت وابي أما تعالى وحي وكي لا هتبقى رينا كنا هتبقى قرينة السنيين من كون التقرب إلى الله تعالى إلى التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه إلهين لا يختص كما كارها بالمشي صعب كما كارها وكي سوي مركي ومن أطاني يمشي وكي يلي عبادته دي انت سوشي نقو بالركوع بالسجود يا waxa la oranayaa kuwa waxa la oranayaa waxa la oranayaa buu yiraahdo hadalkooda بأن الحديث حديث نيه خرج وصباح مخرج المثال مخرج وتصال حديث خرج حديث وصباح مخرج المثال وتصال لا الحصر حديثك وحبا ما حصرنا اي حديثك وتصال الله أكبر فيكون المعنى معنى حديثك حويان مناتان كيماد يمشي سقو سعونيا في عبادة عبادة أو تفتقر باها إلى المشي الصعب باها لتوقفها عليه أي كحرتها عبادة دي عبادة صعبة كحرتها ويسا صعبة بكونه وعيا صعبك مشي هذه وسيلة لها ونقضة ومشي وسيلة ونقضة عبادة كالمشي إلى المساجد بالصلاة سيدا مساجد الصلاة الله صعبة أو أمس أي عبادة تهي من ماهيتها يعني عبادة الماهية دي حقيقة وحي تحيبا وصعب سيدا كذا وافي وكذا وصعي لك حديث ومن عطاني يمشي وتصالح هدو يماد عبادة أباها صعب أنا وانو يماني مركا وتصالح حديثك هو مبحث الريو وحي المكور يحسب الله أكبر إلهي الدنيا الشيخ هذا إشكال خاص في عمل قلت مركا ومن عطاني ذني تهيا هيا كوغو مالكو ميانا بركه فديسنه وا tusaalay loo jeeda wallahu ta'ala alim halkaas xadiiskiina sheekhu ka waa faanta soma khulaasatu kalam ana khulaasatu kalam marka la soo rubiyo qaacido ma alqaacida inda ahli sunnah naska wax la mariya daahkiisa soma marka xadiiskan inaku daahirka waxaynu marina ilaahay yamshi qofka ii yimaada haa yamshi ataytuhu harwalata marka waxaynu sugaynaa sifatu lharwala sifatu lityaan lilahi tabaaraka watacaala ilaahay qofka u taga waman ataani yamshi ataytuhu marka inay tahay sifo ficila oo ikhtiyaariya ayaynu inaku rumaynaynaa waana sida waafaqsan madhabka salafka badbaadada marka dee la yidhaahdo maada ajabtum lmursaliin inaku daahirkaynu qaadanayna salafiyiinta iyo culummadu waxay nagu tarbiyadeeyeen waxaa lagu badbaadaa naska daahirkiisa lagu badbaadaya taana waa ninka qawaacida ku soo marnay wadee naska daahirkiisa waayo bilisaan carabiyin mubiin maadaama lisaan carabi oo mubiin iyo daahirkaynu inaku qaadanayna الحمد لله رب العالمين هذا قول كان كلام لما اورن كرو ده تاويل كشعر لما اورن شيخ شرع uu ku leeyahay ahlu sunnaha qaar kamid ah sida marka anigu ma rag cid soo fasirtay oo de ahlu sunnaha way dhici kartaa imaam nawawi way jirtay imaam nawawi inuu sharx muslimka iyo qiyaas saalixiin ka meel badan ku fasira laakiin de nawawi weyn ognahay al-imaam nawawi afa allah anna wa anhu baabka asmaa iyo sifaatka asalka nawowi baabkaas tawiil baa kalay laakiin culamadee sunnada aad loogu yaqaano ama dee waaweyn oo sidaasanu ma ma garanayo laakiin sheekhu wuxuu odhanayaa sharaxa ahlu sunnaha qaar ka mida ku fasiray si kastaba ha ahaatee inaku daahirkaynu qaadanayna qowlkaa kalena lama odhan karo waa qowl fogi weji buu leeyahay ayuu sheekhu yidhi waa fahamtay soomaa dee mid baana raajix allah almithaalu haaliu cashar aan ka baxno tusaalaha sagaal saddex iyo tobnaad waa ishkaalaadkii la keeno dhan buu ka jawaabaya alla maxay ishkaal keeneen wixiiba sheekhu abadxabad uga jawaabaya qowluhu tacaala bay yidhahdeen aayaddana waa la taawiiliyo rag baa leexiyey qowluhu tacaala bay yidhahdeen awalam yarow miyaanay arkayn annaa khalaqnaa lahum inaanu u abuurnay mimaa camilat waxay samaysay aydiinaa annagu oo idinku waxaa ku fasirteen salafiyiinta yaa ahla sunna war qoladan ahlu sunnaha salafiyiintow waxaa ku fasirteen aydiinaa annaka gacan baa loolama jeeda tidhaahdeen aayadde ancaaman xoolo markaa ilaahay xoolaha ma gacantiisu ku abuuray mise kun faykuntii carigeed ku abuuray tiibaa markaa laisku haystaa aydiinaa ancaaman maxaa lagu fasiray waaya war jawaabu waatan markaa warkii oo an yuqaala maa huwa waa mahay daahiru haadi laaya niyow aayaddan horta daahirkeeda waa halkay u dhimatay be horta daahirku waa maxay maa huwa daahiru haadi laaya mar kasta sheekuu isweydiiya horta daahirka ma fahanteen marka iyagu mushkiladda fahankii daahirka ayaa ka qaldan macno faasida intay la doontaan haddii waa macno faasida intay ku fasiraan ilaa wakaa daahirkeedii ka jawaab daahirkeeda haddii dee waa macno faasida intay la doonteen buur saareen ilaa wakaasi ka jawaab marka daahirka la isku haystaa ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال هل يداهدو إنها, إنها صرفت عن داهر كيبا لغلحي هل يداهده قلت ظاهر ظاهر كو محطة ظاهر كو محطة هل يقال ومن الله ورنيا إن ظاهرها ظاهر كير أن الله تعالى الله خلق أبوري alancaam xoolaha biyadihi gacantiisu ku abuuray kamaa khalaqa siduu u abuuray aadama calayhi salaatu wasalaam biyadihi oo aayaddii maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadihi taasaabay la mid tahay aayaddaasay la mid tahay oo sida aadam gacanta loogu abuurayba xoolahana ancaamtana gacmsaasa aw yuqaalu mise waa dhinaca kaleba ina daahiraha mise daahirkeedu waar daahirku ana allaha tacaala khalaqal ancaama geela iyo adhig iyo loda nicmooleyda waa abuuray kamaa khalaqa hayraha siduu dee qayrkeed ba ilahay u abuuray walam yakhluqaha biyadii ilahay gacantiisa kamuu abuuray laakiin hase ahaatee idaafatulcamali camalkoo loo idaafeeyo ilalyaddi marka la yidhaha mimaa camilat aydiina imanka camalkii waxa loo idaafeeyey gacanta imanka ilaahay muu odhan mimaa camiltu mima camiltu anigu ma odhan mima camilad ay samaysay aydiina camalkii yadaaba loo daafeeyey imanka aayadda lima khalaqtu anaa abuuray khalaqtu waan abuurayoo biyadaya ku abuuray weliba de marka farqba buu kala dhexi labada aayad bal hadeeg hadda idaafatulcamali camalka haddii loo idaafeeyo ilalyadi gacantii baa loo idaafeeyo camilad aydiina baa leeyahy walmuraadu waxaa loola jeedaa saaxibuhaa mar haddii camalka gacanka loo idaafeeyo qofkaa loola jeedaa ee gacan loolama jeedaba macruufun taasina waa usluub la yaqaano fi luqati alcarabiya asaaliibta luqadda carabida waa usluub lagu yaqaanoba weeye allatii nasala biha alqur'aan iminka markuu qur-aanku leeyahay fa bimaa kasabat aydiikum mimaa kasabat aydiikum dee labada gacmood keliya maaha idinku waxaa kasbateen baa loola jeeda waa ilaahay wuxuu idiin cadaabayaa fa bimaa kasabat aydiikum waayo oo lugduna iyaguna waxbay samaynayaan le markaa fa bimaa kasabad aydiikum wa arjulukum wa ra'sukum wa famakum yani wax oo dhan oo loola wada jeedaa mo laakiin marka yid la idlaaqay qofkaa loola wada jeedaa baa markaa de way iska caddahayba waana usluub la yaqaani bulsha walmuraadu saaxibuhaa baleen inta camalka loo idaafeeyo gacanta walmuraadu saaxibuhaa macruufun fi luqati alcarabiya allatii nasala biha mar haddii camalka gacanta loo idaafeeyo waxaa loola jeedaa saac qofkaa loola jeedaaye yad xaqiiqiya meesha loolama jeedaba hadda waa fahamtay sooma marka xadiiska daahirkiisu waa kaa dambade qaala almualif raximah llah ama alqowlu lawalu qowlka hore falaysa huwa in la ydhaa daahirka waxaa loola jeedaa ilaahay ancaamta biyadii buu ku abuuray kamaa khalaqa aadama biyadii falaysa huwa ma aha daahiru lafta laftiga daahirkiisa ma aha liwajhayni laba wajiba a axaduhumaa ka hore anna lafta laftigu laa yaqtadihi ma keensanayo bimuqtada lisaan alcarab alladii nasala alqur'aanu bihi uu qur-aankuna ku soo degay alaa taraa miyaanad arkayn qowlahu tacaala waa kan adiladii wamaa asaabakum min musiibatin waxa musiibo idinku dhacda fa bimaa kasabat aydiikum kasbigii waxaa loo idaafeeyey aydiikum baa leeyahay marka walmuraadu waxaa loola jeeda idinkaa shaqaystaba laakiin loola jeeda wa qowluhu tacaala dahara waa soo baxay alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabat aydinnaasi bimaa kasabat aydinnaasi idaafatu waxaa loo idaafay kasbigii aydinnaasi liyudiiqahum bacda aladi lacallahum yarjicuun wa qowluhu tacaala dalika bima qadamat aydiikum waxay hormarsatay aydiikum faina almuraada wakaa halkaa la soco markaa faina almuraada hee maa kasabahu linsaanu nafsahu ayaa loola jeeda wamaa qadamuu isaga loola jeeda maaha gacanto keliyadii ilaa xubnihiisa kale inay xumaanta sameeyan baa laga yaabaaye marka ila aydiikum idinkaa laakiin loola jeeda hataa halkaa la soco wain camalahu xataa camalkaa ku sameeyo bikayri yadihi waxaan gacantiisa ahay bikhilaafi taasina waxay khilaafsan tahay maa idaa qaala laakiin hadduu yidhaahdo camiltuu waxaan ku sameeyey biyadii baan ku sameeyey camiltuu anaa sameeyey oo maxaad ku samaysay malugtaada biyadii baan ku sameeyey taasuu hadal iska cad inuu gacanta xubintaa gacanta ku sameey sheega yaa laakiin camilad aydiinaa loolama jeeda gacmaba laga warrami maayee daatahu ayaa dee loo jeeda bimacnaa ilaahay baa abuurin baa loola jeeda ya waayo marka aayadii qur-aanka ahay limaa khalaqtu anaa abuuray biyadayaan ku abuuray aadam marka waa iska cadday inuu abuuray alleh biyadaya baan ku abuuray de markaa farq baa kula dhexeeya iminka labada aayadood mimaa camilat aydiinaa iyo aayaddan limaa khalaqtu biyadaya farqi daahira baa kula dhexeeya midna dee isbaat biyadayn baa ku jira oo yadayn xaqiiqiyatayn midna daatada ilahi un badda loo idaafaynaya oo dee sifatulyadeynba kuma jirta farq bayna ilahay marka aayaddan gacmaba laga warrami maayo bikhilaafi maa idaa qaala camiltuhu biyadii kama fii qowlihi tacaala aayaddan bale faweylun halaag iyo cadaab baa u sugnaaday liladiina kuwa yaktubuuna alkitaaba kitaabka qoraya biaydiihim bay ku qorayaan balaag biinta ba'na waa la raaciya maarkaysa biaydiihim bay ku qorayaan uma yaquuluuna haada min cindi illah intay gacantooda wax ku qorqoraanay ku xarxariiqaanay ku malmalaasaan odhanaya haadaa min cindi illah fa innahu yadullu waxaa laga qaadanaya hadalka calaa mubaasharati shay shayga in la sameeyey bilyadi lagu sameeyey laakiin uu dhacay shaygu laakiin bilyadi buu ku dhaci kara halkaa la socdo athaani qowlka labaad annahu low wejiga labaad annahu low kaana almuraadu hadduu muraadku ahaan lahaa anna laha ilaahay khalaqa hadil ancaam ancaamtan biyadii buu ku abuuray lakaana wuxuu ahaan lahaa lafdul aaya aayadda laftigeedu khalaqnaa lahum khalaqnaa annaka abuurnay lahum ayaga u abuurna biaydiina baanu ugu abuurna ancaam khalaqnaa ilaahay baa odhan lahaa khalaqnaa anna ka abuurna laakiin waxaa la yidhi mima camilat aydiina oo ilaahay naftiisa camilnaa mu odhante mu odhan khalaqnaa lahum biaydiina hadduu odhan lahaa farq boo kala dhaxayn lahay kama qaala allahu tacaala fi aadam maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu aniga abuuray ha biyaday baan ku abuuray de iska cadday markaa in halkaa halkaa yadiinka ku jira ma arkaysaa farqba labada aayadoo kala dhexeeya lianna alqur'aana waayo qur-aanku masalo wuxuu la soo degay bilbayaanin wax caddeeyo laa maya bitacmiyati inuu dee wax daboolayo waa indhaa wax ka riday tacmiya wada wixii la daboolaya lah لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا وعدين قال المؤلف وحول شيخو ها وإذا ظهر هذا بعض سوى عدات هذا الكو كلا صار صار وإذا تقولي ها ليسكم تري أو كلا صار وإذا تقول لبذي قول أيو كلا صار وإذا ظهر هذا سوى بحر بطلان إنه باب ليه القول الأول كخرة وباطل tacayana waxa sugnaaday ayakuuna sabaabu sawaabku wal qowlsan kan labadba sawaaba oo ah ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ancaamta u abuuray sidama sida qayrkeedba u abuuri lahay oday gacan iyo yadayn iyo waxba kuma jireen wahuwa daahir wahuwa ana daahira lafta laftiga daahirkiisu ana allaha tacaala ilaahay khalaqal ancaama ancaamtu abuuray kamaa sida khalaqa u abuuray qayraha qayrkeed